الله أكبر حق حق دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
sanadii labada kun saddex iyo tobankii kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda faransiiska ayaa duulaan saliibii gardaraaca ku qaaday waddanka maali ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kana mid ah waddamada taariikhda facal weyn ku leh islaamka qaaradda duulaanka faransiiska ee maali wuxuu yimid kadib markii ay jamaacad jihaadi ah la wareegeen inta badan gobollada waddanka ayna ku sugteen in si dhammaystiran ay ula wareegaan talada waddanka sanadii labada kun laba iyo tobankii markii inqilaabka militari uu ka dhacay caasimadda bamaako oo militarigu ay rideen xukuumaddii dhexe ayay mujaahidiintu ku taqadumayeen waqooyiga iyo galbeedka waxayna si buuxda ula wareegeen dhulka azawaadka ee dhaca saxaraha qaaradda afrika ciidamadii xukuumadda ee inqilaabka uu kala daadiyey ayay mujaahidiintu jibiyeen iyagoo ka qabsaday magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin gaawa tambukto iyo tasiilaad jamaacadka jihaadiga ah ayaa markii dhul ballaaran ay makaniyeen waxay dhidibada u taageen nidaam islaami ah oo tadbiiqiya ku dhaqanka shareecada islaamka arrinkaas oo ka caraysiiyey saliibiyiinta oo idil gaar ahaan faransiiska labada kun saddex iyo tobankii markii faransiisku uu soo duulay waxaa shafka u dhigay mujaahidiin caalamka isaga kala yimid ansaar iyo muhaajiriin ayaa cadowga xisaabtan adag ku bilaabay si meesha looga saaro tafaruqa cududda cadowga ka dhanka ahna loo mideeyo ayaa la iclaamiyey midnimo buuxda oo ay gaareen mujaahidiinta iyadoo la fulinayo waajibka alle ee muslimiinta faraya inay midoobaan kowdii bishii maarso sannaddii labada kun toddoba iyo tobankii ayaa lagu dhawaaqay in la asaasay jamaacadda nusratul islaam almuslimiin bayaankii lagu iclaaminayay midnimada mujaahidiinta oo ahaa mid video ah waxaa ka soo muuqday dhammaanba hoggaanka jihaadka ee galbeedka afrika tallaabadaas oo ka farxisay malaayiin muslimiin ah oo ku dhaqan daafaha caalamka gaar ahaan kuwa mandiqada saaxilka بشرايات أزهرت فوق الهضاب وآمان أشرقت بعد غيابي بل هي الصحوات في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وامتثالا لأمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله جميعا ووحدة الصف والنهي عن التفرق فإن المجاهدين في مال يعلنون لأمتهم المسلمة عن اندماج الجماعات الثلاث أنصار الدين والمرابطون ومنطقة الصحراء iyadoo loo hoggaansamayo amarka alle ee ah in si wadajir ah loo qabsado xarigiisa lana mideeyo safka muslimiinta oo laga reebtoomo tafaraaruqa ayay mujaahidiinta maali ummadooda muslimka u cilaaminayaan in midnimo ay gaareen saddexda jamaaco ee kale ah ansaaruddiin almuraabituun iyo imaarada saxaraha waxayna noqdeen hal jamaaco oo qura waxayna yeesheen hal amiir si ay meel uga soo wada jeestaan cadowga gumeysiga ah في جماعة واحدة وتحت أمير واحد للوقوف صف واحد ضد العدو الصليبي المحتل annagoo ka faa'iidaysanaynaa munaasabadan barakaysan waxaan baycada u cusboonaysiinaynaa umaradeenna iyo mashaa'iqdeenna karaamada leh sheekh abuu muscab cabdulwaduud xakiimul ummah sheekh ayman addawaahiri iyo amiirka imaarada islaamiga afghanistan almulla heybatullah dhammaantood allaha xafido hana u gargaaro وبهذه المناسبة المباركة فإننا نجدد بيعتنا لأمرائنا ومشايخنا الكرام أبي مصعب عبد الودود وشيخنا الحبيب الحكيم أيمن الظواهري ومنه إلى أمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان المولى هيبة الله حفظهم الله ونصرهم jamaacadan waxaa ku midoobay ilaa afar kooxood oo kale ahaa ansaaruddiin katiibada masiniya katiibada almuraabiduun iyo imaarada saxaraha weyn afartan kooxood ayaa ahaa kuwo leh awood militari khibrad jihaadi ah iyo hoggaan dhabar caday ku caanbaxay arrinkaas oo jamaacadan cusub ee nusratul islaam almuslimiin ka dhigay mid ka mid ah jihaadiyiinta ugu awoodda badan caalamka ayna sida aadka uga baqaan gaalada iyo dowladaha dabadhaliifyada mandiqada durbadiiba jamaacada ayaa bilowday camaliyaad jihaadi ah oo ay ku beegsanayso ciidamada soo duulayaasha faransiiska iyo kuwa dowladaha dabadhaliifyada ee saynta u ah saliibiyiinta bilihii ugu horreeyey ay mujaahidiintu ka fuliyeen afar waddan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika wax ka badan laba boqol oo howlgal arrinkaas oo madax wareer ku riday dowladaha gobolka iyo dhammaanba khubarada reer galbeedka ee ku howlan la dagaalanka mujaahidiinta gacanta nusratul islaam walmuslimiin ayaa gaartay inta badan dowladaha saaxilka ee sida tooska uga qayb qaatay duulaanka faransiiska uu ku qaaday dalka maali weeraro boqolaal askari lagu dilay ayay ka fuliyeen wadamada kale ah maali burkina faso niger iyo ivory cost abu cabdiraxmaan assanhaaji qaadiga alqaacida ee maqrib alislaami xasan al ansaari ku-xigeenka katiibada almuraabiduun iyaad khaali amiirka ansaarudiin yaxya abulhamaam amiirkii imaarada saxaraha iyo amanda kafu oo ahaa amiirkii katiibada masiniya ayaa dhammaantood ka soo muuqday bayaankii lagu iclaaminayay midnimada waxayna bayco la galeen ururka alqaacida iclaaminta midnimada mujaahidiinta waxaa lagu soo aadiyey wax bil ka yar kadib markii dowladaha saaxilka ay samaysteen isbahaysiga g f ee ka dhanka ah mujaahidiinta isbahaysigaas waxaa ku midoobay dalalka kale ah maalin mauritania niger burkina faso iyo jaad bishii janaayo ee isla sanadii labada kun toddobiyo tobankii markii ay dhacday midnimada mujaahidiinta ayay howlgallo isxigxigay oo fariid ah waxay ka fuliyeen waddanka maali howlgalladan oo ahaa kuwo isugu jiray camaliyaad istiishaadi ah iyo dagaalo toos ah waxaa lagu beegsaday ciidamada xukuumadda camiilka maali iyo maleeshiyaad khawana ah oo daacad u ahaa xarakada azawaadka qowmiga ah ee faransiiska la shaqaysa camaliyaadka mujaahidiinta ayaa ahaa kuwo isdabajoog ah waxayna sanka dhulka ugu jiideen ciidamadii ka socday faransiiska iyo kuwa loo hubiyey shaarka waxaa loogu yeero qaramada midoobay mujaahidiinta ayaa camaliyaad isishaadi ah ku qaaday saldhigyo waaweyn oo ciidamada ingiriiska iyo kuwa jarmalka ay ku leeyihiin magaalada gaw halkaas waxaa uu cadaro ka dhigay geesi istishaadi ah kadib markii gaarigiisa uu bartamaha ka dhigay isku imaatinada cadowga sannadii labada kun sideed iyo tobankii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر الإسلام ومعز المسلمين والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين أما بعد فهذا بيان عاجل من نصرة الإسلام إلى أمة الإسلام وغيرها من الأمم فجر الأحد التاسع عشر من صفر 1440 للهجرة تمكن عدد من سرايا نصرة الإسلام والمسلمين تضم ما يقارب الثمانين مجاهدا على رأسهم استشهاديان kani waa bayaan deg deg ah oo ka socda jamaacada nusratul islaam kuna socda ummadda muslimka ah iyo ummadaha kale aroortii hore ee maalin axad ah oo ku beegnayd sagaal iyo tobankii safar kun afar boqol iyo afartanka hijiri ah ayay u suura gashay tiro ka mid ah saraayada nusratul islaam walmuslimiin oo ku dhowaad siddeetan mujaahidiin ah ayna hogaaminayaan laba istishaadiyiin ah kuwaasoo ku ballamay inay u gargaaraan diinkooda una aargudaan walaalahooda waxaa u suura gashay inay camaliyaad nawci ah ka fuliyaan saldhigga ciidamada caalamiga ah ee mandiqada biir oo hoos tagta wilaayada tombokto camaliyaddaas barakaysan waxaa loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida midka culus midka dhexe iyo midka fudud intaba camaliyadan waxay qayb ka tahay silsilado camaliyaad ah oo jamaacadu ay waday muddo bilo ah si farin ay ugu dirto beesha caalamka ee taageerada siinaysa qabsashada dhulalka muslimiinta iyo in la carqaladeeyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka fariintaas oo nuxurkeedu yahay muslimiinta ku sugan dhulalka islaamka ee mujaahidiinta ugu horreeyaan inaysan dhiigooda iyo maalkooda ka bakaylaynin sidii ay dhulka muslimiinta uga xoreyn lahaayeen ciidamada nasaarada iyo xulafadooda ilaa ay ummadda muslimka dib ugu soo ceshato sharafkeedii diimeed iyo hantidii laga boobay تعال وتأتي هذه العملية البطولية ضمن سلسلة العمليات النوعية التي أطلقتها الجماعة منذ أشهر لترسل برقيات للمجتمع الدولي المساهم في احتلال أرض الإسلام وتعطيل شريعة الرحمن مفادها أن المسلمين في أرض الإسلام وعلى رأسهم المجاهدون لن يبخلوا بدمائهم وأموالهم لطرد الجيوش النصرانية وحلفائهم من أرضنا
shan maalin kadib aas-aaskii jamaacadan ayay weerar ballaaran uga naxsatay ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali waxaana sii xigay weeraro cagmarin ah oo ay ku laysay kumanaan ka tirsan ciidamada cumallada ah ee faransiiska kala qayb qaadanaya duulaanka lagu qaaday waddankaasi ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee loo yaqaano minismo ayaa hadafka labaad u ahaa mujaahidiinta marka laga soo tago kuwa xukuumadda maali iyo kuwa faransiiska mujaahidiintu waxaa kale oo ay fuliyeen camaliyaad amni oo ay ku qafaalanayeen muwaadiniinta reer galbeedka ee ku sugan mandiqada saaxilka kadib ibni gorgortan ayay la gelayeen gaalada soo duushay bishii julaay ee sanadii labada kun toddoba iyo tobankii ayay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin soo saartay fiideo ay kasoo muuqanayaan ilaa iyo lix maxbuus oo reer galbeed ah kuwaas oo lagu qabtay howlgallo khas ah isla sanadkaas bishii oktoobar ayay mujaahidiintu soo bandhigeen koo iyo toban askari oo maxaabiis ah oo dagaal ay ku qabteen nusratul islaam oo ku shaqaynaysa towjiihaadka hoggaanka alqaacida ayaa weeraradeeda amniga xoogga ku saaraysa reer galbeedka waxayna bilo kooban gudahood ay fulisay weeraro lala fajacay weeraradaas waxaa ka mid ahaa camaliyaadkii waagaduugu weeraradan waxaa loogu argudayay mid ka mid ah hogaamiyaasheeda oo ku shahiiday duqeyn xagga cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka faransiiska howlgallada waagaduugu ayaa beegsaday safaaradda faransiiska ee burkina faso iyo xarunta taliska ciidamada xukuumadda camiilka ee burkina faso كما تأتي هذه العملية كرسالة خاصة مضمونة الوصول إلى حكومة بوركينا حتى تراجع سياساتها وتعيد قراءة حساباتها sidoo kale camaliyadan waxay fariin u tahay xukuumadda burkina faso si ay dib u eegis ugu samayso siyaasaddeeda ayna wax uga beddesho akhrinta xisaabaadkeeda ayna xididada u siibto axmaqnimadeeda aan shacabka burkiiniyiinta u soo jiidin waxaan ka ahayn qulqulatooyin siyaasadeed ammaandaro iyo sare ukac ku yimid heerka fakriga bulshada intii ay ahaan lahayd xukuumad ka shaqaysa masaalixda dadkeeda iyo dalkeeda ayay noqotay xukuumad wax walba u huraysa masaalixda faransiiska iyo beesha caalamka iyadoo dhiigga ciidamadeeda maalig ku ilaalinaysa joogitaanka cadowga ee mandiqadda sidoo kale camaliyadan waxay digniin u tahay dhammaan xukuumadaha ka jira mandiqadda saaxilka si ay u oggolaadaan xaqiiqda macrakada socota وتقلع عن حماقاتها التي لم تجلب للبوركينيين إلا الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن وازدياد نسبة الفقر والبطالة فبدل أن تكون حكومة تخدم مصالح شعبها وبلدها أضحت حكومة تخدم مصالح فرنسا والمجتمع الدولي وتحمي تواجدهم بالمنطقة بدماء جيشها في مالي camaliyaadkii caanbaxay ee mujaahidiinta maali ay fuliyeen waxaa ka mid ah camaliyaadkii tambogto iyo gaawa halkaas oo lagu beegsaday ciidamada saliibiyiinta jinsiyadaha kala duwan leh bayaanaadka mujaahidiintu ay kasoo saarayaan howlgallada fariidka ayaa ahaa kuwa isdabajoog ah sada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa si talantaali ah usoo gudbinaysay bayaanaadka iyo kelimaadka hoggaanka mujaahidiinta الأزواج تشهد بأسهم فاستبشري يا أمة الإسلام أشرق صبحهم أزواج الحمد لله ناصر الاسلام والمسلمين وخاذل الشرك والمشركين والصلاه والسلام على المبعوث بالسيف رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه المجاهدين وتابعيهم باحسان على ذلك النهج المبين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسودنا البواسل في بل كسي وبرابل ومندر وغيرها من ثغور الجهاد وميادين الجلاد تقبل الله منا ومنكم وهنيئا لنا ولكم ما اظفركم الله به من انتصارات متتاليه كان ابرزها نصركم المظفر في غزوه بولكسي حيث اسخنتم في دروع الغزاه الفرنسيين من قوات جيسنك وشردتم بهم من خلفهم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu libaaxyadeena geesiyaasha ah ee ku sugan bulakisi baraabuli munduuro iyo furimaha kale ee jihaadka waxaan idin leeyahay allah camalkeenna hanaga wada aqbalo waxaan idinku hambalyaynayaa guulaha isdabajoogga ah ee uu allah idinku galladaystay kuwaas oo uu ugu weynaa guushii aad ka soo hoyseen duulaankii bulakisi halkaasoo aad ku gumaadeen kuwii caratuurka u ahaa gumaystayaasha faransiiska kana tirsan ciidamada isbahaysatada g f adinkoo ka dhigay wax ay ku cimri qaataan kuwa iyaga ka dambeeya sanadii labada kun kow iyo labaatankii waddanka maali waxaa ka dhacay ahdaaf waaweyn oo sare u qaadayay makaanada mujaahidiinta caskari ahaan iyo siyaasi ahaanba mujaahidiinta ayaa heshiis maxaabiis iswadaarsi ah la gaaray faransiiska waxaana xabsiyada cadowga laga sii daayay in ka badan laba boqol iyo toddobaatan mujaahidiin ah oo ay ka mid yihiin hogaamiyaal sarsare taas beddelkeedna mujaahidiintu waxay sii daayeen haweenay u dhalatay waddanka faransiiska arrinta dhabarjabka siyaasadeed ee weyn ku noqotay xukuumadda faransiiska ayaa ahayd in haweenaydii maxbuusada ahayd ee lasii daayey markii ay ka degtay garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada baariis uuna soo dhoweynayay emmanuel macron ee ku dhawaaqday inay kusoo islaamtay gacanta mujaahidiinta muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay haweeneyda oo iska fogeynaysa emmanuel macron iyo dadkii kale ee ajnebiga ahaa kuna dhawaaqaysa inay soo islaamtay hay-adaha sirdoonka reer galbeedka waxay sheegaan in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay tahay midda ugu awooda badan ee mandiqada galbeedka afrika
فها هم أسود الساحل وفرسان الصحراء وليوث الجبال يتصدون للحملة الصليبية الفرنسية الأمريكية يساندها أقزام الردة فجزى الله خيرا ليوث الجهاد في مغرب الإسلام الذين يقدمون صورة مشرقة لأمتهم المسلمة فيا أمتنا المسلمة في مغرب الإسلام من أبيجان ووغادوغو وتنبكتو إلى قمم الأطلس ومن شنقيط إلى سيوى ها هم الفرنسيون الذين قتلوا آباءكم واحتلوا دياركم وعذبوا أجدادكم waa kuwan libaxyadii saaxilka iyo halyeeyadii saxraha iyo geesiyadii buuraha iyagoo ka hortagay xamlada saliibiga ah ee ay hogaaminayaan faransiiska iyo maraykanka oo garab ka helaya murtadiinta ilaahay kheer ha siiyo libaxyada jihaadka ee dhulka maqhrib al islaam kuwaasi oo u soo bandhigay sawir iftiimaya ummadooda muslimka ah ummadeenna muslimka ah ee ku sugan maqhrib al islaam laga soo bilaabo abijaan waagaduugu iyo tombogto ilaa fiinta sare ee al aslas sidoo kale laga soo bilaabo shinqiidiya ilaa iyo siiwa waa kuwan faransiiska laayay awowiyaashiina dhulkiina xoog ku qabsaday awowiyaashiina cadaabay waa kuwan iyagoo mar kale soo noqday kaca oo noqda rag iyo libaxyo sidii ay u kaceen dadkii idinka horreeyey ها هم قد عادوا مرة أخرى فهبوا وكونوا رجالا وأسودا كما هب أسلافكم فهبوا وكونوا رجالا وأسودا كما هب أسلافكم
الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب